bismillahi raxmaani raxiim dagaaladii mardhoweed ka dhacay tuulada celcad ee gobolka godo ee dhinaca galbeed ka xigto xarunta gobolka garbaarey lixdan kilomitr dagaalkii walaalw waxaa weeye dhibaato badan ayaa ka soo baxday dadkii bulshada reer calcad oo barakacay xilligan waxay marayaan dad aad iyo aad barakacoodu zaaid u noqday dhibaatooyin fara badanna ay kasoo baxayaan sida caruur oon iyo harad u dhimatay waana soo gaaraysaa gabar afar iyo toban jir ah ay ku jirto waxay u dhimatay oon sidoo kale ciidamada kenya ee hoganka amison waxay tuulada u jiraan shan iyo toban kilomitr sa la socotaba ciidamada dhibaatada gaartay ee amison ee kenya al-shabaab ay asuuqeen firxooda iyo baadiye iyo miyiga alcad ayay ciidamadii ku daadsanaayeen dadka reecalcad oo bulshada gobolka gado dadaal bay muujiyeen sharito waxay badbaadiyeen saddex iyo toban askari oo ciidamada kenya ah oo duur ku jiray iyo dadka reer miyiga soo saara inay badbaadiyeen waxayna ku wareejiyeen ciidamada kenya
mudane afhayeene maxaa keenaya ama maxaa fududeynaya in ciidanka kenya oo ka tirsan midooda africa ee dalka soomaaliya inta la beegsado ma waxaa jira gaabis ciidankiina soomaalida iyo ka maamul ahaan oo halkaa ku sugan walaa saa sootaba ciidanka xooga dalka soomaaliyeed kuma sugnayn goobta ayada alcadana ciidan nooma deganan ku sugnaa ciidamo marka laga reebo tiro yaroo ilaa dhowr iyo tobanna maleeshiya laakiin ma jirin si rasma ah ciidamada gobolka gado ee xooga dalka kuma sugnayn tuulada alcad ciidamada amisoona kenyan baa ku sugnaa goobta ayada marka ma waxaa jiray dagaalka kasako iyo weerarkan al-shabaab ay la wareemeen ciidanka kenya ma waxaa jiray duqeymo barbar socday ama jawaab u ahaa kuwaas wallaahi waayadan bacalcad duqeyn duqeyn ayaa ka socotay dhinaca kenyana duqeyn ayay waday kooxda labadiidka al-shabaabkana duqeyn ayay wadeen marka laga reebo xilliga hadda intayna dagaalka dhicin balse xilligan wax duqeyna ma jiraan ciidamada kenya allaba maamulka gobolka si toosan u xiriirnay saraakiisha hogaaminaysa amison waxaanu kala hadalnay duqeymaha dadka shacabka oo badbaadinaya ciidamada kenya oo firxooda durka uu ku jiro inaan la duqeynin oo lala beegsanin duqeyn sidoo kale waxaynu xilligan ciidamadan shan iyo toban kilomitr u jiro tuulada alcad ee kenya la socdo ciidamada gobolka xooga dalka soomaaliya ayaa hadda hogaaminaya oo hor socda si ay shacabka iyo tilmaamaha ama badbaadinta shacabka iyo goobaha cadowga uu ku nool yahay iyo si ay ciidamada ayna xadgudub u sameyn amison waxaanu ku darnay xilligan ciidamo xoog leh oo xooga dalka soomaaliyeed mudane afhayeen adinku raggan dhaawacyada iyo geerida badan soo gaartay maxaa ku qancinaysaan haddii dadkii dhanna iyaga ay cadowsadaan oo ay u arkaan inay weerar ku yihiin noloshooda al-shabaab dee uma hadlayna anaga maamulka gobolkaana dadka shacabka iyo waxaan ku hadlaynaa afkooda ciidamada amison meesha uma ayna joognin hay-ad samafal bixinaysa ma ahayn waa ciidamo militari ah oo loogu talagalay inay cadowga iska ilaaliyaan marka waxaan leenahay ilaalinta cadowga iyo feejignaantiina waa inay noqoto mid aad iyo aad u dhiiran oo cadowga jilaac ka muujinin ayaga ayaa looga baahanya marka arrinta ayada inay ka digtoonaadaan annagu dadkaiga shacabka gobolka ku nool cadow maaha gacanna siini maayaan mar weliba nimanka nabadiidka dadka shacabkana nin kasta oo nabadiid ah way soo sheegaan way ciidamada usoo sheegaan mudane afhayeene marka laga hadlayo gobolka gedo horey waxa u sheegi jirteen in nabad uu yahay laakiin hadda waxaa muuqanaysaa maalintan ay qiraysaa in weli gobolka gedo ay cudud weyn ku leeyihiin al-shabaab ciidamadan nabadiidka ama nimanka gubaariista saa la socotaba jubbada dhexe oo dhan ayagaa gacanta ku hayo waa ciidamo guurguuraya waa ciidamo wareeganaya marka laga reebo nimanka mooryaanta oo dadka reemiyiga boogo oo xoolaha weydiiyo ama wadooyinka galo marka laga reebo laakiin ciidamada qorshaysan oo weerarada iyo qaraxyada sameeya waa ciidamada jubbada dhexe ka imanaya aanan marnaba ku sugnaan karin gobolka gado xilligan hadda ceelcad nimanka soo weeraray oo nabadiidka ahaa waxay u ambabaxeen jubbada dhexe ma joogaan hadda gobolka gado go-aala ay ku sugan yihiin marka arrintan gobolka gado degmooyinka gobolka gada dhammaan waa nabadgelyo marka laga reebo goobti marka la isugu sheego inuu cadowga ku aruurayana ciidamada iyaga ayaa si toos u abaara balse arrinkan hadda jilaac ka yimid waa dawladda kenya ciidamadeeda amisom
mudane mudane afayeene tan kale markii hore waraysiga aan bilaaweynay waxaad ii sheegtay inuu jiro barakac dadka shacabka ah arrintaas ayaan jeclahay inaad noo bidhaamiso arrin barakac xun baa jiro dadka shacabka oo celcad ku noolaa waxay u barakaceen tuulooyinkii iyo miyiga ku hararaysan ceelcad waxa haysata dhibaato fara badan ceelcad ceelka keli ah oo ugu weyn marka laga reebo garbaarey inta udhexayso ceel waa ceelka keli oo ugu weyn ee xoolaha iyo dadka si toosa uga cabi jireen ayuu ahaa waxayna xilligan ka baqayaan dagaallo inay dhex maraan nimanka nabaddiidka iyo ciidamada amison sidaa awgeed dadkii shacabka baraka xun baa soo gaaray oon iyo hoyla-aan iyo dad u dhammaanaya caruurta qaar ka mid a oona u dhammaaday marka arrinka asaga waxaan baaq u fiirinaynaa oo usoo jeedinaynaa baaqayaeraha caalamiga internationaalka iyo kuwa lokarta dawladda federaalka dowlad goboleedka jubbaland in dadka shacabka gobolka gelo ee ku barakacay elcad ee lala soo gaaro gargaar bini-aadnimo ugu dambeyn mudane afayeene kasakoo baaqaa jeedinayso hadda marka ka maamul ahaan maxaad samayseen oo dadkaas masaakiinta lagu gargaaraya annagu xilligan meesha goobta ayada waa goob dagaal waxaanu sameynay ciidamadii xooga dalka ayaanu abaabulnay si dadka ay u badbaadaan oo looga hortago dadka barakacay oo loo dib loogu soo celin lahaa saraakiil si gobolka iyo xubno kamid a maamulka ayaa hadda xilligan la socda ciidamada amisoon iyo kuwa xooga insha allahu tacaala waxaanu isku dayaynaa